bismillahi raxmaan raxiim galo wanaagsan mawel baa joogtaan si kastaba maqal raadiyo xadaado idiin soo gaarayba ku soo dhowaada barnaamijka amuro afrika oo ah barnaamij toddobaadlaha galabka socda oo kale aad dhegaysataan mar kale galo wanaagsan ayaan idin leenaha saaxiibyaal waa galonimo khamiisa taariikhduna ay ku aastaysan tahay koob iyo tobanka bisha afraad sannada labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxyaabaha galabtay aad barnaamijka muro afrika toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha waddanka aljeeriya cabdicasiis ayaa toddobaadkan wuxuu ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilka madaxweyne ee waddankaasi sida ay iclaamisay wakaalada wararka ee waddankaas u faafisa waxaan idiin soo gudbi doonaa goorow faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale ee toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka amuura afrika waxaa qayb ka noqon doona dadbaxyo waaweyn ayaa kasii xoogeystay ama kusii xoogeystay gudaha waddanka suudaan waxaan idiin hayaa faahfaahino ku saabsan qodobada kale ee galabtay aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka amuura afrika waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa toddobaadkan waxa uu la kulmay madaxweynaha waddanka waa madaxweynaha bangiga adduunka waxay ka wada hadleen ayaan idinkugu soo gudbi doonaa barnaamijka amuuraha afrika qodobada kale ee barnaamijkan galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona toddobaadkan gudihiisa ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxaa warqadaha aqoonsiga ay ka gudoontay safiirka cusub ee koonfurta kuriga u fadhin doonaa gudaha waddanka soomaaliya wuxuu ka bedelaya xiriirka cusub ee labada waddan ayaan xog idinka haynaa barnaamijkan ayaan kugu soo gudbi doonaa goor oo faahfaahin ku saabsan qodobada kale barnaamijkan amuraha afrika galabta aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona soddon iyo laba ruux ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa ay ku dhinteen dalka libiya sababtu maxay tahay xog ayaanu idinka haynaa barnaamijkan ayaan goorow idinkugu soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan qodobadaas wixii soo kordha ayaa barnaamijkan galabta aad ku dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka timi doonaa aniga xasana saaxiibkay cumar axmed raxam saxiife ayaa dhanka farsamo ii qaabilsan waa mar kale iyo waa tahay gal wanaagsan ayaa laleen lasuusada wanaagsan ku saadhada barnaamijkuna waxaan ku bilaabayaa waddanka libiya ugu yaraan soddon iyo laba ruux ayaa ku geeriyooday halka konton kalena ay ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo libiya waa ciidamada dowladda libiya iyo kuwa taawacsan jenaraal la yidhaahda khaliifa hagta sida la sheegay inuu isku dayay afgembi inuu ku afgembiya talada waddankaasi sida ay dowladda waddankaasi ashaacisay wasiirka caafimaadka ahmed cumar ayaa khasaarahan shacabka qaaday waraysi uu siiyey telefishinka libiya ee magaciisa la yidhaha ahraar ciidamada hagtar ayaa sheegay in ilaa iyo hadda ay ku geeriyoodeen afar iyo toban ruux oo dagaalyahana ah dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada daacadda u ah jenaraal haftar iyo kuwa dowladda caalamku aqoonsan yahay ayaa xaddiga uu ku qarxay meel u dhow caasimadda waddanka libiya ee tripoli waa tahay mar kale gala wanaagsanaadan leenahay waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka amuuraha afrika oo ah baraan toddobaadlaha galabka soo qamiista hadaha oo kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado markaana magaalada muqdisho wasiir dowlaha arrimaha dibadda iskaashay caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir axmed kheyr ayaa warqadaha aqoonsi toddobaadkan oo waxa uu ka gudoomay xafiiska wasaaradda safiirka jumradda kuuriyada qoy u fadhin doona magaalada caasimadda ee muqdisho inta qaabilaadaasi lagu guda jiray wasiirdolaha dowladda waa wasiirdolaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka iyo danjiraha jumhuriyadda koonfurta kuuriya waxaay ka wada hadleen xiriirka labagoosaadka ah ee labadal u dhexeeya ayaa qaabka loo xoojin lahaa laguna horumarin lahaa iskaashin dhinacyo badan leh danjiraha jumradda koonfurta kuuriya ayaa u mahad celiyey dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isagoona ku ammaanay soo dhoweynta iyo qaabka laga gudoomay warqadaha aqoonsiga ee danjirnimo wanaagsan ayaan idin leenaha saaxiibyaal waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijka amuuraha afrika ah baraan toddobaadla galabka soo qiimisa hadaha kale aad ka dhegaystaan raadiyo xadaado ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyrar ayaa maanta kulan la qaatay waa kulan kula qaatay magaalada washington gudoomi ku-xigeenka ammaanka waa bangiga adduunka ra-isul wasaaraha iyo guddoomiyaha bangiga adduunka ayaa waxay ka wada hadleen tallaabooyinka waaweyn ee dowladda federaalka soomaaliya u qaaday dhanka dib u habeynta hay-adaha dowladda gaar ahaan nidaamka maaliyadda dalka labada mas-uuliya sidoo kale waxay isla soo qaadeen habsamo socodka dalada dowladda federaalka soomaaliya looga cafinayo addoomaha lagu leeyahay kulanka labada mas-uul ayaa waxaa uu qeyb ka ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi hanta dhowraha qaranka iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku jooga dalka maraykanka ayaa ka qayb gelaya shirka guga ee isugu imanayaan hay-adaha maaliyadda dunida sanadkan ayaa waxaa jiri doona qayb u gaar ah soomaaliya oo laga gorfayn doona dhaqaalaha soomaaliya iyo sida dunida uga qayb qaadan karto kobcinta dhaqaalaha ee waddanka soomaaliya
adow ku herye hurudoy hadiyeyad aadi hurudoy hadba cunaye hurudoy afrikay hurudoy adow ku herye hurudoy hadiyeyad aadi hurudoy hadba cunaye hurudoy ahamala saara hurudoy hayin sidiisa hurudoy
galab wanaagsan oo idin leenahay waxaa dhegeysanaysaana waa barnaamijka amura afrika ah baraan toddobaadlaha galabka soo qamiso hadaha kule aad dhegeysataan madaxweynaha dalka nigeria cabdicasiis booleytin ayaa toddobaadkan wuxuu ku dhawaaqay inuu iska casiliyaa xilka madaxweynenimo ee sidaasi waxaa cilaamisay wakaalada rasmiga ah ee wararka u faafisa dowladda ee algeria ku dhawaaqistan ayaa ka dambeysay kadib markii lix bilood oo shacabka dalkaasi ay ku mudaharaadiyeen guud ahaan dalka oo dhan iyagoo ku cadaadinaya in madaxweynaha waddankaas uu xilka uu iskaga dego go-aankaas uu xilka iskaga casilaya madaxweynaha waddankaasi nigeria ayaa soo gabagabanaya muddo labaatan sano ah uu xukuumayay waddankaasi dhaca waqooyiga qaaradda afrika boqolaal ka mid ah shacabka ku nool caasimada dalka nigeria ayaa u dabaaldegaya waddooyinka waddankaasi ayagana ka faraacsan inuu toddobaadkan uu iska casilayo xilka madaxweynaha waddankaasi uu xilka iska casilayo war ka soo baxay dowladda mareykanka ayaa lagu sheegay in mustaqbalka nigeria uu gacan ugu jiro shacabka dalkaasi sida uu qabo dastuurka dalkaasi afyeenka baarlamaanka ayaa si kumeelgaar ah dalkaas u maamuli doona muddo sagaashan cisho ah si looga dhaariyo doorasho ay shacabka ku soo doortaan hogaamiyaha cusub ee bedeli doona madaxweynaha xilka iska casili doona
habeenna badan baan hurudoy hamuugu seexdon hurudoy intaanya awgeed hurudoy la hadli waaye hurudoy habeenna badan baan hurudoy hamuugu seexdon hurudoy intaanya awgeed hurudoy la hadli waaye hurudoy macaani hashaydaan hurudoy haleeli waayo la iga horjooga cali hashaydan huruday haleeli waayo
gal wanaagsan idin leenahay amuraha afrika ayaa degeysanaysaan raad iyo hadaado ayuu idinka imaanaya markaana xaalada qasan ee waddanka suudaan kubnaan dabadbaxyaal oo reer suudan ah ayaa maalinka shanaad waxa ay olahooda ka dhan ah xukuumadda hogaansho cumar xasan albashiir iyaga oo u taagan dabadbaxyaha xarumaha ciidamada ee magaalada khartuum ee waddankaasi waxay dalbanayaan inuu xilkaas ka casilo madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan albashiir dabadbaxyaashaasi ayaa waxay ku horeereysan yihiin iskuna riixayeen dhismaha ilaa xalay iyagoo ku heesaya islamarkaana ku qoob cayaaraya heese kacan ah sida ay sheegeen dad ku sugan goobta ay banaanbaxyaasaasi ay ka dhaceen waxaa jira oo lasadhex maraya oo warar hadda na soo gaaraya sheegayaan inuu jiro iskuday iskuday afgaambiya oo ka dhan ah madaxweynaha waddankaasi cumar xasan albashiir kadib markii warbaahinta dowladda ay sheegtay in milatariga uu baahin doona war muhiim ah sida ay ku warantay wakaalada wararka ee reuters habeenka arbacada ee dadka mudaaradada ayaa si waday inay kusii nogaadaan banaanka wasaaradda difaaca ee magaalada caasimada ah khartoum waxayna dalbanayaan in madaxnaha waddankaasi uu xilkaas ka casilo gaadiidka dagaalka milatariga ayaa xalay saldhig ugu weynaa ciidamada suudaan ee ku yaala magaalada khartuum arrintaani ayaana dhacday saacdihii lasoo dhaafay ee saaka sida ay u warantay wakaalada wararka e f b iyada oo xiganaysa dad ku sugan goobta ay waxaasi ay ka dhaceen banaanbaxayaasha rasmiyaasha oo baxad waaweyn ayaa horay wasaaradda difaaca iyo hoyga ugu degan yahay madaxnaha waddankaasi oo cumar xasan albashiir uga dhacay warbaahinta dalka carabta waa dalalka carabta ayaa tibaysan ciidamada ay ku dhawaaqeen tallaabiin muhiim ah oo ka dhanaa madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan albashiir kadib marka ay sheegeen dadka rabshadaha wada ay dideen inay ka hortagaan xarunta ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka suudaan
hey afrikay hurudoy adow ku herye hurudoy hadiyeyadaadi hurudoy hadba cunaye hurudoy hey afrikay hurudoy adow ku herye hurudoy hadiyeyadaadi hurudoy hadba cunaye hurudoy ahamala saara hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya
guud ahaan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabanaya barnaamijka mura afrika oo ah barnaamij toddobaadla galab kastoo khamiisa haddana oo kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaad barnaamij galabta waxaa soo saaray halkaana si toosaan kala socodsiin anigoo xasan cumar axmed raxmed saxiifa ayaa dhanka farsamada galabtii qaabilsan tan intaan barnaamijkan dib dab ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
dalkala maqlayno wacdigin basaasi bishayahay manabadga bishayahay manabadga sidii darayarow bidhowaaga subaxdii badda kaaga soo kaari sidii darayarow bidhowaaga subaxdii badda kaaga soo kaari buhayo banaan haw boosaaso iyo bani midhabiyo hargeysiyo yarihii wajacliyo iyo banaan haw boosaaso iyo bari udhabiyo hargeysiyo xerihii wajaaniyo mar baa laheedii meel baad le ku onkoday هي كلام خلينه واني بصاصي بمشي هاي انا بضبار بمشي هاي انا بضبار بريا كلام خلينه واني بصاصي بمشي هاي انا بضبار بمشي هاي انا بضبار